galab wanaagsan dhammaantiin ma meel kastoo aad joogtaan waa galab khamiisa bisha maarsana ay tahay lix sanadka labada kun iyo labaataniyo shanta halkaad naga dhegaysanaysaanna waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda s b s oo idinkaga imanayso stuudigaanu ku leenahay magaalada melbourne magacayguna waa xasan jaamaca wararka maanta waxaa ugu waaweyn duufaanta alfred oo la filayo maalinta berita inay ku dhufato gobolada queensland iyo new south wales donald trumpna waxa uu digniin deg dega u diray xamaas oo uu sheegay inay si deg dega u sii daayeen dadka la haysto xafiiska saadaasha hawada ayaa wax ka bedelay saadaashii hore oo ahayd wakhtiga la filayo in duufaanta trobicaalka ee alfred loo bixiyey ay dhulka australia ku dhufato iyadoo horey loo qiyaasayay khamiista maanta ayuu xafiisku hadda sheegay inay saadaalinayaan in duufaantan oo heerkeedu tahay labo ay kasoo gudbayso xeebaha queensland inta u dhaxaysa maruujidoor iyo kuulangata maalinta jimcada fiid marka sideeda habeenimo ay tahay afar dhibic shan milyan oo qof oo degan goobahaasi iyo hal dhibic sideed milyan oo guri ayaa la filayaa in duufaantaasi iyo roobabku ay saameeyaan laga soo bilaabo jasiiradda double island point ee queensland to grafton oo ku taala new south wales waxaana ku jira goobaha ay saameynayso ee waaweyn brisbane gold coast sunshine coast barambay iyo balina iskuullada labada gobol ee meelahaasi ku yaala ayaa la xiray in ka badan lix boqol iyo lixdan iskuul oo ku yaala koonfur bari queensland iyo in ka badan laba boqol iyo sideetan iskuul oo ku yaala waqooyiga gobolka new south wales ra-isul wasaare antony albanisi ayaa sheegay helikobtero iyo qalab kale in diyaar loola yahay si loo caawiyo hay-adaha adeegyada deg dega ee ka qeyb qaadanaya arrintan dhanka new south walesna hay-adaha adeegyada deg dega ayaa uga digaya in daahinta duufaantan aysan macnaheedu ahayn in dhibaatadeedu ay intii hore ka yar tahay marka loo eego dadka degan gobolada midnord coast iyo northern rivers guddoomiyaha hay-adda adeegyada gobolka new south wales mike wassing ayaa sheegay in saameynta ka iman karta dabaylahaasi xoogan roobabka mahiigaanka iyo weliba webiyada oo kacay ay haddaba muuqdaan waxaana dadka la siiyey labaatan iyo afar saacadood inay u diyaargaroobaan in markaasi ay goobahooda ka tagaan ama laga daadgureeyo sidoo kalena waxaa la filayaa in digniino kale ay kasoo baxaan hay-adaha adeegyada deg dega master wasing ayaa sheegay in talada la siinayo bulshada ay tahay inay ku diyaargaroobaan goobta ay joogaan ayna diyaar u noqdaan in waqti hore ay markaasi meeshaasi iskaga cararaan ama ka tagaan madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa soo saaray waxa uu ugu yeeray digniintii ugu dambeysay uu u jeediyey xamaas oo uu ku leeyahay waa inaad sii daysaan dhammaan dadka la haystayaasha ee aad kaaza ku haysataan hadalkan ayaa imanaya kadib markii uu la kulmay sideed qof oo hore xamaas ay u haysan jirtay oo lasoo daayey uuna kula kulmay aqalka cad master trump ayaa qoraal waxa uu ku qoray bartiisa bulshada ee la yiraahdo truth social qoraalkaasi ayuu wuxuu ku sheegay inuu israa'iil siin doono una diri doono wax kasta oo ay u baahan tahay si ay u dhammaystirto shaqada aqalka cad ayaa sidoo kale xaqiijiyey in master trump uu dhowaan u diray ergey si toosa wadahadal ula gala kooxdan mintidiinta taasoo ah mid aada uga duwan siyaasad weligeed maraykanku lahaa oo ahayd inaan si toosa loola hadlin kooxaha mintidiinta ah wasiirka gaashaandhigga dalkan australia richard miles ayaa qiil u sameeyey qarashka ay australia ku bixiso difaaca hadalkiisa ayaa imanaya iyadoo sarkaal sare oo ka tirsan maamulka donald trump uu walaac ka muujiyey lacagta australia ay ku bixiso arrimaha difaaca madaxa dhanka siyaasadda ee maamulka trump u qaabilsan wasaaradda gaashaandhigga elbridge colby ayaa dhegeysi aqalka sanadka waxa uu u sheegay maalintii arbacada ahayd in australia ay tahay dal ay saaxiib yihiin oo aada isugu dhow yihiin laakiin uu ka walaacsan yahay qarashka ay ku bixiso difaaca isagoo intaasi ku daray in australia ay hadda aada uga hooseyso saddex boqolkiiba oo ah heerka maraykanku uu doonayo in dalalka naato oo dhan ay ku bixiyaan arrimaha difaaca maamulka trump ayaa australia ku cadaadinaya inay aada u kordhiso qarashka ay ku bixiso difaaca si looga hortago china saadaasha hawada magaalada melbourne brito waa cadceed inta badan iyo labaatan iyo sagaal sydney waa roobab iyo labaatan iyo toddobo halka australian dollar maanta waxaa lagu sarrafayay lixdan iyo afar senti oo doolarka maraykanka ah